Odayaasha ka shaqeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee magaalada Beledweyne ayaa dhib ku qaba isticmaalka wadada laamiga ah ee dhex marta magaalada, taasi oo burbur ka soo gaaray fatahaadda webiga Shabeelle. Wadadan ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo bulshada magaalada, waxaana hadda ku yimid burbur xooggan, iyadoo ay jiraan godad iyo dhagaxaan yaala qaybo ka mid ah wadada. Qaar ka mid ah gaadiidleyda isticmaala wadadan ayaa raadiyo Beerula uga warramay dhibaatada ay ku qabaan.
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa kaafow maxamed salaad waxaan ku shaqaystaa mooto bajaaj waxaan ku shaqaystaa mooto bajaaj mooto loo yaqaana waxaana ka helnaa intuu ilaahay na waafajiyo iyo intuu ilaahay nagu arsaaqo waa ka helnaa alxamdulilah runtii saameyn aad iyo aad u ballaaran aan kala kulnay wadooyinka dhan waa burbureen xagga laamiga hadday tahay hadday tahay wadooyinkii biibaxad ay galeen marka saameyn badanaa jirto laamiyada qaarkood way go-an yihiin waxay u baahan yihiin in dib loo dhiso oo la dayacac tira marka inta badan dhibaatooyinka aan ku qabno marista wadada waxaa ka mid ah laamiyadoo jaam ah laamigoo jaam ah inta badan gawaarida safarka ah markay soo galaan oo kala micnaha waxaa dhib waxaa dhib noqonaya in laisku gudbo labada dhinac wadooyinkoo jaamay noqonayaan wallaahi waa caqabado badan iska jiro oo saameyn badan ayay nagu yeelatay fatahaadda webiga shabeelle waxaa baaqi u diraynaa dhammaan maamulka degmada maamulka hirshabeelle in ay naga dayac tiraan wadooyinka ilaa hub ha noqotaa in qof walbaba hal door laga qaado si wadadaas loo dhisi lahaa wadada halbowlaha waxaa waaye isku socodka shacabka waaye muhiimadeenna waxaa waaye aan ka caawanayna in wadooyinka noo dhisaano gawaaridana si macquul ah ay u tixgeliyaan ay nin walba shaqadiisa u qabsado waxaana hadda yeer aan ka codsanaynaa in wadooyinka fatahaadda ay burburisay noo dhisaano si deg deg ah insha allah saamo weyn baynagu yeesheen hadda markaan aanu wadaan isticmaalayna inaan wareeganay noqonaysaa marka saamey aada weyn aan u leedahay marka maamulka waxaan kacsana wadooyinkan la hagaajiyo wadooyinkan biyo badan baa fadhiya marka ma isticmaal karno haddaan iska fadhina waxaan qabanayna malaha ilmihii waxbaan korsa ima korsan iska nahay marka tagaasiidii maxaad malaysaa in waxba ka shaqaysan karin marka maamulka waxaan kacsanayna inay wadada noo hagaajiyaan muhiimaddu maxay tahay waa wadooyinka wada la mara haddii la waayo dee meel la mari kara ma laha koowaad ama u baahan tahay amba kutura kale u baahan tahay waxay noqonaysaa sidaad rafiika camalna wareegsato meel dheer aa marto budad baan ka wareegsato markana aadba dhib noogu tahay marka waxaan ka codsanaynaa dadka shaqo kale maamulka inay arrintaa wax ka qabtaan